asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aan dhinacyaha farada badan leh ka soo qaadanno annagoo hadba dhinac hor leh ka eegna si bal dadku ay wax un uga dheefaan hadday tahay hal eray oo afkeenna hooye ku saabsan iyo haddii ay tahay arrin kaleento oo nolosha iyo qaybaheeda kala duwan xidhiidh la leh middan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe ee haddii rabbi idmo xubinteennii caadiga ahayd ee awal horeba aynu halkan ku wadaagi jirnay waana weli waxaan ku jirnaa ninkii aaqilka ahaa ee ninka odaygu inta u tegey uu saddexda arrimood weydiiyey waa qisooyinka saddex saddexda isu raaca ee haddana markii la sheegayo ay ku fiican tahay mid walba in si gooni ah falanqaynteeda gaarka ah looga bixiyo sababtoo ah haddii la damco hal xubina in lagu soo koobo saddexdaas arrimood iyo falanqayntoodii waxaa laga yaabaa inayna iskeenin oo ay adkaato siday isu keeni lahayd middan iyadaa marka waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah saddexdii la weydiiyey middood wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa haddaad rabto haddii eebba idmahayo inaad aragto salaad bilaa ajar ah haddii aad u baahan tahay salaad ajar la'aanah waxaa lagu yidhi saddex arrimood samee tii hore waxaan ku soo marnay ama hadda ka hor aan xubin ku sheegnay markii uu saddexdii codsaday in lagu yidhi haddii aad rabto haddii eebba idmahayo ubad intifaacla'aana haddii aad rabto saddexdaada abti anase in lagu yidhi oo saddexda abti saas loogu turjumay ayaan horey u soo marray halkanna waxaa lagu yidhi haddii aad rabto salaad ajar la'aana saddex samee saddex arrimood samee ayaa lagu yidhi tanna dhexdaa loogu dhuftay iyo waxyaalihii uu ku kasban lahaa salaad bilaa ajar ah waa sida shareecadu diinteenna waxay inoo sheegtay salaaddu inay wixii xun oo dhan kaa reebayso ayna tahay midda camalka ugu horraysa taasaa laynoo sheegay oo haddaynu la rabaa haddaan islaam nahay inaan si fiican ugu dadaallo salaaddu hadday hagaagto wax walba waa ay hagaagahayeen marka salaaddiisii inayna hagaagin weeyaan inuu ajir la'aan ninkii noqdo bilaa ajar noqdo taasaa looga jeedaa wuxuu ku yidhi marka saddex samee haddii aad rabto salaad ajar la'aan haye kow midda koowaad waa gar dheexo ta labaadna waa gaf aadmi ta saddexaadna waa gacmo laaban saddexdaas samee baa lagu yidhi haddii aad rabto salaad ajar la'aana inaad ku daasho ama salaadaadu ay bilaa ajir noqoto amaba aadan waxbaba ka dheefin salaadda aad tukanayso saddexdan laasim baa lagu yidhi oo samee waa saddexdan iyaga ah samee saddexdaa uu samaynhayo maxay yihiin waa gar eexo gar oo dhan iyo maaragtay wax kasta oo gar iyo dadka cadaalad in loo sino dadka in la simo oo sinaan loo muujiyo ama la kala qabto oo loo kala hiiliyo oo qof walba sharka laga qabto sharka looga hiiliyo khayrkana loogu hiiliyo aha taa iyadaa ka tag baa lagu yidhi waa gar eexee u kala eexa dadka waa kow waa midda koowaad u kala eexo soomaaliduna haddii qabyaaladdu afka horeyba u saaran tahay waxaad moodaa eexdu inay caadi iska tahay waa kow waxaa la yidhi gar eexo samee oo u kala eexa dadka waa kow waa midda labaadee gef aadmi dadkana cay oo aflagaadee sida waayahan dambe aad moodana soomaalida dee waa un iscaydaa oo kuwo weliba waalwaalanoo meeshan la dhahayo baraha bulshada la dhaho ka buuxa ama wax kaleo qabanno caydaa ku shaqaysta kuwo kalena sacabkae u timaan ama way u wada qoslaanba way iscaydaa un adugu hadda cayd baa waxay noqotay camal waa qaybta labaade iyaduna dee waa gef aadmiyo aadmigiiaad ku gafaysaa aadamuhuna in lagu gafo uma baahno waa qaybta saddexaadee waxaa lagu yidhi gacmo laaban bakhayl noqo waxba ha bixin wax aad bixisaba yeyna jirin shan salaadda aad tukantayna dadka sii cay oo xaggaasii aad oo u kala eexo oo waxee haddana bakhayl noqoo nin sadaqa leho sadaqa tiisa u baxsanay ha noqon saddexdaa arrimood baa loo sheegay waxaa lagu yidhi haddii aad rabto salaad bilaa ajara inaad ku dhacdo saddex samee gar eexo gaf aadmi iyo gacmo laaban saddexdaas arrimood ku dadaal ayaa lagu yidhi adaan bakeeri shaaha ka kaban doonin eh oo dee saddexdaba xelin laynooga digay maamaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna burtaba maanta idamka eebe waxaa la yidhi qunyar socod qunyar socod qodixi ma gulaasho qunyar socod qodax kuma gulaalmo qunyar socod qodax kuma gulaalmo